barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaaggaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah shan iyo tobanka bisha juun sanadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waa waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacadda waa lixdii iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed samakaab iyo nuur xasan nuur
qodobada aan barnaamijka idinkuga hayno waxaa ka mid ah faahfaahin ka soo bixayso sagaal qof oo rayid ah oo xalay lagu laayay magaalada gaalkacyo barnaamijka madasha dhallinyarada oo aan uga doodi doonno waxa ay jaamacadda magaalada gaalkacyo uga dhigan tahay dhallinyarada gobolka mudug gaalkacyo university muddo toban sano ka hor ayaa laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ujeedka loo hirgeliyana waxay ahayd sidii ardada reer gaalkacyo tuso in deegaankii uu dugsiga hoose dhexe iyo sare uu ka bilaabay uu heer jaamacadeed uu ku dhammaysto sidaa uda ognahay jaamacadda gaalkacyo university waa jaamacad aada u mug weyn waxaana ka garan kartaa magaca ay xambaarsan tahay waxaa sidoo kale barnaamijka ku maqli doontaan kaalimihii heesaha qoraxdu aroorti qaybisay falaara ama qaansa roogaad daruur midab ku qarisay
balse intaas oo dhan waxaa ka horeeya warkii dunida
dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay dil xalay magaalada gaalkacyo loogu geystay sagaal ruux oo rayida ahaa iyo dhaawaca laba kale oo dhammaantood ka soo jeeda gobollada koofureed ee soomaaliya dadka la dilay ayaa la sheegay in lagala baxay guryahooda kadibna la isugu geeyey duleedka magaalada halkaas oo lagu laayay afar ka mid ah ayaa la sheegay inay ahaayeen hal qoys wariyaheena gaalkacyo ayaa kusoo warramaya inaanan weli lasoo qaban dadka falkaasi ka dambeeyey wasiirka warfaafinta dowladda federaalka ah ee soomaaliya maxamed cabdi xayir maareeye oo la hadlay warbaahinta qaranka soomaaliya ayaa sheegay in ay dowladda aada uga xun tahay falkaasi guraacan islamarkaana ay cambaaraynayso cidda ka dambeysay dilka sagaalka qof iyo dhaawaca labada kale ayaa yimid waxyar kadib markii gudaha magaalada gaalkacyo ay rag bistoolado ku hubeysnaa ay ku dileen cali tahliil cadceed oo ahaa taliya ka tirsanaa ciidanka nabad sugidda galmudug faahfaahinta warkan goordhow ayaad maqli doontaan
hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa go'aamisay jimcihii inaysan ku dhawaaqin xaalad deg deg ah oo caafimaad oo caalami ah taas oo ku aadan cudurka ebola ee dhowaan ka dilaacay jamhuuriyadda dimuqraadiga ee congo una gudbay dalka uganda oo markii ugu horreysay laga helay toddobaadkan guddiga xaaladda deg dega ah ee w h o ayaa ku qeexay cudurka dhacdo aan caadi ahayn oo walaac weyn ay ka qabaan laakiin waxay sheegeen inaysan weli gaarin heer loogu dhawaaqo xaalad deg deg ah oo caafimaad oo caalami ah guddiga ayaa isticmaalay heerka xaaladda deg dega ah ee caafimaad oo caalami ah afar jeer oo keliya ilaa laba kun iyo shantii oo ay ku jireen markii uu dilaacay hargabka swine flu laba kun sagaal iyo tobankii xilligii uu dilaacay cudurka ebola ee laba kun afar iyo tobankii iyo viruska zika oo dilaacay laba kun iyo lix iyo tobankii cudurka ebola ee dhowaan ka dilaacay congo koongada dimuqraadiga ayaa dilay in ka badan kun iyo afar boqol oo qof tan iyo intii uu soo baxay bishii agost ee sanadkii hore toddobaadkan ayuu u gudbay dalka uganda waxaana jira walwal laga qabo inuu ka dilaaco halkaasi oo u dhow xuduudaha ruwanda iyo suudaanta koofureed ee iyagana uu ku faafi karo
halka warkaasi aad kala socoteen dhegeystayaal waa v o a washington aan ku horeyna ee dowladda soomaaliya ayaa cambaaraysay sidii aad warka ku maqasheen dil xalay magaalada gaalkacyo lagu geystay sagaal ruux oo rayid ahaa oo dhammaantood ka soo jeeda gobolada koofureed ee soomaaliya dilkaas ayaa la sheegay in uu ka dambeeyey kadib markii rag hubaysan ay guryahooda kala baxeen dadkaasi rayidka ahaa hadda waxaa khadka si toos ah ugu jira wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isxaaq duhur wanaagsan cabdiwaaxid bal noo faahfaahi sida ay wax u dhaceen
bukhaari duhur lamida magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug waxaa ka dhacay xalay dadka reer gaalkacyo ay ku tilmaameen musiibo kadib markii tobankii habeenimo ee xalay bilaska magaalada gaalkacyo la geeyey dadka iga ahaa oo tiradooda ay gaaraysa kow iyo toban ruux kow iyo tobankaa waxay ahaayeen dad kasoo jeeda qaybo kamid a gobolada koonfur ee soomaaliya waxaa la laayay dhammaantood inkastoo laba kamida dadkaasi ay ka badbaadeen dhaawac ahaanna ay haatan u yaalaan isbitaalka waxaa dhintay oo isbitaalka meydkooda la dhigay sagaal ruux oo kamid ahaa dadkaasi nuur dadkaasi waxaa wararka iyo weliba dad mas-uuliyiina oo ka tirsan galmudug ay sheegeen inay ahaayeen dad rayid ah aadna looga yaqaanay magaalada gaalkacyo muddana ay kusoo noolaayeen kana shaqaysan jireen qaybaha shaqooyinka gobolka mudug dadka nuur waxaa ku jira laba wiil oo wada dhashay wiil ay adeer u yihiin oo mid kamida walaaqood uu dhalay iyo mid kale oo ay qaraaba yihiin afar waa hal qoys shanta kalena waxay ahaayeen dhalinyaro kale oo iyana kasoo jeeda isla goboladaas koofreed dhammaantood labada kale oo dhaawaca ah xaaladooda caafimaad ayaa lagu dabiibayaa isbitaalka mas-uuliyiinta dowlad goboleedka galmudug laamaha amniga oo iyana maanta ka hadlay arrintaa waxay ku tilmaameen arrin murugo leh oo dhibaato ah oo dhacday waxay aada uga xumaadeen falkaasi dhacay ma aysan sheegin ciddii ka dambeysay dilka in gacanta lagu soo dhigay waxay tilmaameen in bulshada isku si ama isku dhinac ay uga soo wada jeestaan dhibaatadii dhacday bukhaariyow arrintaasi waxay ahayd arrin xalay dadka aada uga argagixisay wuxuuna dilka maleeshiyaadkaasi yimid kadib markii sargaal ka tirsan ciidamada nabad sugidda qaranka soomaaliya qeybtooda galmudug cali taaliya cadceed kuna magac dheera cali dhiis lagu dilay bartamaha magaalada maleeshiya beeleed sargaalkaas maleeshiya beeleed sargaalka koheba ayaa falkaasi geysta nuuro waayahay marka dadka dilkaasi ka dambeeyey oo aad ku sheegtay inay ahaayeen maleeshiya beeleed marka ma lasoo qabtay ilaa iyo imika ma maxaan ka ognahay
nuur mas-uuliyiinta oo ugu sarreeya taliya taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska dowlad goboleedka galmudug gaashaan la tare cabdi jaamac cabdulla xabeed duqa degmada gaalkacyo iyo guddoomiyaha gobolka oo shir jira isku wada qabtay bartamaha magaalada gaalkacyo xilli ay la hadlayeen boqolaal dad ah oo eheladii dadka dhintay ahaa ma aysan sheegin cid loo soo qabtay ama maleeshiya beeraadkii ha ahaato ama sargaalkii la dilay ciddii ka dambeysay dilkiisi ahaato cid loo soo qabtay dhacdooyinkii xalay ee isxigxigay ee gaalkacyo ka dhacay ma aysan sheegin mana jirto waxay ka tilmaameen in arrintaa dadka gaalkacyo ay isku dhinac kaga soo wada jeesan doonaan haddii ay noqon lahayd dilalka sida qarsoodiga uga dhacayo gobolka iyo dhacdadii xalay urkutaalada lahayd ee dulwadareedka xalay gaalkacyo loogu geystay dadka rayidka mas-uuliyiinta nuuro waxay sheegeen in dadka laba qaybood ay kasoo kala jeedaan qayb ay kasoo jeedo maamulka hirshabeelle deegaanadiisa qaybta kalena ay kasoo jeedo gobolada koonfureed gaar ahaan maamulka koonfur galbeed goboladiisa
cabdiwaaxid ee dadka dilka geystay hadda ma lagu jiraa oo ma socdaan dadaallo la doonayo in gacan lagu soo dhigo
culimaa udiinka iyo odayaasha dhaqanka oo kulan deg dega ka yeeshay arrintaa waxay maamulka iyo mas-uuliyiinta ka dalbadeen in si deg dega cadaaladda loo horkeeno ciddii ka dambeysay falalkii xalay waxaana isla markiiba odayaasha dhaqanka iyo culimaa udiinku ay isla soo qaadeen sidii loo wajihi lahaa laamaha amniga oo v o a ee la xiriirtay saraakiisha ugu sarsaraysa waxay sheegeen in kulan deg dega uu socdo loogana arintanayo sidii looga jawaabi lahaa falcelinna looga samayn lahaa dhacdadii xalay dhacday gacantana loogu soo dhigi lahaa kooxihii ka dambeeyey falkii sagaalka qofood lagu dilay labada ruuxna lagu dhaawacay aada iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa wariyaheena magaalada gaalkacyo cabdiwaaxid macalim isxaaq oo khadka si toos ah ugu jiray waxaanan ka wareysanaynay dil xalay magaalada gaalkacyo loogu geystay sagaal qof oo rayid ah markanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka madasha dhalinyarada waxaa magaalada gaalkacyo kusoo diyaariyey isla cabdiwaaxid macalin isaaq oo noo soo diray
kulanti wacan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e da oo toddobaad walbe maanta oo kale aad ka dhegaysataan v o e laanta afka soomaaliga toddobaadkan barnaamijka waxauu idinkaga imaanayaa magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxida ayaana idinla socodsiin doona hadduu eebba hidma mowduuca barnaamijkeenna toddobaadkan waxaanu ku eegi doonnaa jaamacadda gaalkacyo yuniversity maxay ku soo kordhisay gobolka mudug waxaa barnaamijka igala qaybgeli doona hadduu eebba hidma qaar ka mida ardada jaamacadda gaalkacyo oo qaybo kala duwan wax ka barta hiba axmed cabdi waa ardayad dhigata kuliyadda caafimaadka liibaan cajiib xaaji iyo xasan cali xasan labaduba waxa ay dhigtaan maamulka iyo ganacsiga kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o eda aan ku hormaro xasan cali xasan marka ugu horreysa kusoo dhawow v o a marka xigtaa jaamacadda gaalkacyo maxay kusoo kordhisay deegaanka maadaama ay gaalkacyo hadda ka dhisan tahay ku dhowaad muddo toban sano magaalada gaalkacyo xarunta gobolka mudug cabdiwaxid aad baa u mahadsan tahay adiga iyo idaacadda v o a barnaamijkan sida qaaska aad nagu tala gasheen hal waraysi iyo hal barnaamij wax lagu soo goobi kara ma ahan barnaamijka waxa ay ku soo kordhisay jaamacadda gaalkacyo university magaalada gaalkacyo ama guud ahaan gobolka mudug haddii aan taabto qodobo ka mid ah waxaan dhihi karaa waxaa ka mid a in ardayga wax ka barta jaamacadda gaalkacyo ay suurtagal u tahay inuu gelina wax barto gelina jaamacaddu ay uu dhigto taa ay adag tahay magaalooyinka qaar ama ha ahaato nabadgelye ahaan ama boolisiga markaas jaamacadaha u yaalla ay tahay waxyaabaha ay uga gedisan tahay waxyaabaha kale kusoo kordhisay waxa weeye in macallimiinta jaamacaddan furay aanay ku ekaan oo qur ah dhigidda jaamacadda bis laakiin sidii bulshada qaybaha kale looga caawi lahaa ama looga kaabi lahaa ay u istaageen taasna waxay keenaysaa inay ku daydaan ardayda ka soo baxda jaamacadda oo aan ahayn buug iyo qalin keli ah in yacni wax lagu barta bis laakiin bulshada si kale loo bedelo waxaa ka mid a marka inay isbitaalada ama goobaha caafimaadka oo ugu hore istaalka weyn ee magaalada ay runtii kaalin muuqata ku leeyihiin maamulka iyo ardaydii jaamacadda oo ardadu ay ku samayn jireen voluntary ilaa haddana ay voluntary qaar ku shaqeeyaan shaqada soo baxdana ay dadka ugu badan ka shaqeeya iyaga yihiin sidoo kale waxaa ka mid ah waddada hobyo oo xidhiidhsa gaalkacyo iyo hobyo oo u istaagay guddoomiyihii jaamacadda ardada naftooduna hadday ahaan lahayd taakulayn ama ay ahaan lahayd dhiirigelin ama la shaqayn guddigaas iyaga naftoodu aysan ka mareen waxaasoo dhan marka waa fursad ardayga inuu deegaankii uu shalay ku dhashay uu joogo wax ku barto dadkiisiina uu anfaco waxa aan isdhihi kara way kusoo kordhisay way badan yihiin laakiin waa inta aan xusuusan karo liibaan cajiib fursadaha jaamacadda gaalkacyo ay ka faa'iideen dhallinyarada dhammaysatay dugsiyada sare ee gobolka mudug muddada hadda jaamacadda ay dhisan tahay
bismillahi raxmaan raxiim cabdiwaxid aamiya salaan kadib gaalkacyo university muddo toban sano ka hor ayaa laga hirgeliyey magaalada gaalkacyo ujeedka loo hirgeliyana waxay ahayd sidii ardada reer gaalkacyo oo inta badan ka hayaami jiray magaalada gaalkacyo islamarkaana xilligaas magaalada muqdisho xaaladeeda iska khasneed ay aadi jireen waxaa la gartay in ardadii iyo dadkii kale ee deegaanka ka carariyay in la baajiyo islamarkaana welwelka waalidiinta iyo ehelada kale ee inta badan muqdisho maadaama qaraxyo iyo dhibaatooyin kala duwan ay ka dhacayeen in la baajiyo islamarkaana ardayga la tuso in deegaankii uu dugsiga hoose dhexe iyo sare uu ka bilaabay uu heer jaamacadeed uu ku dhammaysto taasoo sababtay in jaamacaddii deegaanka laga hirgeliyo toban sano kadib marka maxay jiyu ama gaalkacyo university ay ka beddeshay qof kastoo gaalkacyo jooga uu ka warqabaa tusaale haddaan kuu sheego inta badan dadka ka dhaqdhaqaaqa magaalada gaalkacyo waxay ka soo baxeen ama ay ka qalanjibiyeen jaamacadda gaalkacyo university way adkeed in arday jaamacad ka soo baxday gaalkacyo ku taalla inay guud ahaan hay-adaha internationalka iyo kuwa localka ay madax ay ka noqdaan iyadoo imtixaano kala duwan ay la galeen arday kale oo dibadda wax ku soo bartay marka jaamacaddu waxay deegaanka kusoo kordhiya waxyaabo badan sidoo kale waxay ka qayb qaadatay isdhexgalka deegaanka waa jaamacaddii ugu horreysay oo arday koonfur iyo waqooyi xilli colaado ay ka jireen u dhabar adeegtay in arday labada dhinac ah jaamacad hal meel laisugu keento islamarkaana qaarkood hadda ay ka qalanjibiyeen qaarkoodna hadda ay dhigaan ay dhigtaan marka fursadaha iyo iyo arinta kale oo ku aadan deegaanka waxay ka bedeshay qof walba uu fahmi karaa wacyiga qofka ma aha in aqoon ahaan loo dhiso qofka maskaxiyan iyo insaaniyan in loo dhiso qofka inuu damiir uu leeyahay haddii aadan haddii aad waxaad baranaysid oo aadan damiir aadan lahayn ama insaaniyan oo aadan bulshada aadan u damqanaynin taas way adka dhibaatooyin kala duwanaa deegaankan soo maray abaaraha soo maray xaalado kala duwanaa soo maray oo ah deegaano qaar inay cudurro ay ka dilaacayeen tuulooyinka taasna waxay jaamacaddu kaalin ay ka geysatay inay gurmad bilaasha oo jeebkeeda ah oo lacaga iska soo aruuriyeen ardada in loogu gurmado dadkaas dhibaataysan qaarkoodna laga yaabay in hadda u dambeysay sanadkii u dambeysay bishii hore ciidda oo kale inay ka qayb qaateen taasna waxay ku tusinaysaa in ardayga oo keliya aan laga dhisayn wax la yidhaahdo aqoonta laakiinse hekelkiisa iyo dadnimadiisa iyo bulshadiisa siduu bulshada ugu shaqayn lahaa qofkaas laga dhisay marka deegaanka marka wax badan ay kusoo kordhisay oo hadda halkaan aan kusoo koobi karin jaamacadda gaalkaayo aadaa maasanta liiban hibo macnaha dhallinyarada ay waxbaratay gaar ahaan ardadii dugsiyada sare dhammaysay ee ugu fadhisay jaamacaddan hirgelinteedii markii la hirgelinayay waa mahadsan tahay cabdiwaaxid waan dhowahay waan u mahadcelinaa dhammaan madasha v o a haddii aan u galo qodobka weydiisayaasha ad weydiisay oo ah macnaha ay ugu fadhiso runtii macnaha ay ugu fadhiso ma aha wax daqiiqado iyo saacado toona lagu soo koobi karo sidaa wada ognahay jaamacadda gaalkacyo university waa jaamacad aada u mug weyn waxaana ka garan kartaa magaca ay xambaarsan tahay waxaa muhiim ahayd inay ciddii aas-aasto ay usoo fikiraan magaca gaalkacyo in la siiyo taasina waxay caddeyn kuugu noqonaysaa mugga iyo kaalinta ay u leedahay dhallinyarta ku nool magaalada gaalkacyo waxaana ka xusi karaa xilli waxaa jirtay annaga aan aaminsanayn in gaalkacyo aysan jaamacad inay timaado iska daaya xitaa aanan rajaynayn inay sanadaani sanado u dhow timaado haddana waxaa moodaa ardadii ka baxday xilligaas inay maanta ay wax ku ool yihiin dad la taaban karona ay ka yihiin oo haldooro u ah gaalkacyo waanu ku faraxsannahay inaan jaamacadda gaalkacyo ay halkaan timaado waxayna noo ahayd dowr muhiim ah sababto ah waxay isku xilqaameen ayna garteen kaalin mugle oo ka maqnay taas oo ahayd dadka in deegaankooda lagu hayo waxaana nasiib u yeelanay annagoo hooyooyinkeen la joogno waalidkeen la joogno farxad la qaadanayna wax walba dhan aqoon dhan waxbarasho iyo dhan shaqo intaba inaan isku haysano halkii haddii aan meel kale tagno aan ku fikiri lahayn maanta gurigaa ma naba tegaysaa adoo gabara yaa ku qashqashaadi doona maxaa dhici doona maxaa saana iyo wax lamid ah maanta waxaan haysanaa alxamdulilah magaalo aan ku qanacsannahay iyo jaamacad aan ku qanacsannahay hibo kuliyadda aada jaamacadda ka dooratay waa qaybteen
waxaa waaye qayb health science gaar ahaan department oo public health ah waxaana ku doortay markii loo fiirsho baahida ka jirtay magaaladeena maanta kalkaalayaal caafimaad xilligaas waa haysanay ilaa hadda waa haysanaa welina waa loo sii baahan yahay nambar ahaanna waxaa badnaa dadka facultigayga batay iyo dadka kaleeto dadka oo caafimaadka dhanka kalkaaliyaha ama dhakhaatiirta kaleeto bartay babligiina lagama maarmayo waxaa loo baahan yahay ciddaas wax kalkaalinaysa dadkii maamuli lahaa oo qaab siyaasada caafimaadku maamuli lahaa maamulka si guud maamul wuu wada yahay laakiin xirfadda iyo maamulka lagu maamulo caafimaadka iyo maamulka lagu maamulo bulsho si guud oo kala duwan yihiin markaad goob caafimaad joogtid waxaa lagaa rabaa ugu yaraan markii kalkaaliyo la helo dhakhtar la helo isla dadkaas iyo bulshadan horta cudurka intuusa ku dhicin kahor kalkaaliya dad bukaa loo keenaa sooma inaysa bukoon ka hor cidda ka hortegaysa ina waxaan u gartaa aniga ahay marka saas baa u doortay fakultigaas aada maasta liibaan ma jiraan fursado dhallinyarada wax ka baratay jaamacadda gaalkacyo oo shaqooyin ka helay gobolka aad waxaad waa mahadsan tahay ha way jiraan ardada jaamacadda gaalkacyo university inta badan probabilityga marka la fiiriyo kulligooda waa dad shaqeeya waa dad qaarkood ganacsi u abuuran yahay qaarkoodna meelo kala duwan ku jira qaarkoodna laga yaaba in hay-ado ay ka shaqeeyaan marka fursado kala duwan ayay deegaanka kusoo kordhisay marka shaqo ahaanna marka la fiiriyo guud ahaan ardada hadda kulligooda waa waa tan jadwalka loo bedelay jaamacadda inta badan soomaaliya marka laga hadlayo ama adduunka standar waxa ah in waxbarashada subaxii la aado waana sababta keentay in jaamacaddu gelin gelinka hore fasax ay ahaato iyadoo macallimiin ay joogaan la heli karo gelinka dambe sababta loo dhigay waxaa weeye cadadka cadadka marka shaqaysa oo shaqada haysata baa badan marka waa sababta keentay in marka gelinka dambe jaamacadda loo galo gelinkii la nasan lahaa oo qofka subaxii shaqeeya haddana galabkiisu u nasan lahaa haddana toos wuxuu usu aadayaa jaamacadda marka waa tan keenta marka in fursadaas ay tagnaato qofka hadda muqdisho wax ka baranayo ama nairobi wax ka baranayo maybe waxa laga yaaba inuusan helin fursadaasi maanta waxaa laga yaabaa shaqo in la soo dejiyo adoo deegaanka jooga waad gelaysaa oo ah adoo shaqaysanaya aad gelaysaa oo wax baranayo laakiin se qofka muqdisho jooga waxaa laga yaaba marka after qalinjabin kadib markuu deegaan kusoo laabto inuu yidhaahdo xaggee howl ka bilaaba laakiinse ninkan deegaanku xog badan uu ka hayaa hirgelinta jaamacaddan sanadkii laba kun iyo tobankii dadka gaalkacyo fakar aad u duwan oo aysan ku qanacsanayn bay ka qabeen arday yaroo tireeraa lagu bilaabay xilliga hadda jaamacaddu waxay degan tahay xarmo iyo iyadu leedahay xilligaas iyo hadda farqiga u dhexeeya
cabdiwaxid waa mahadsan tahay farqigu waa saan kuu sheegayo hal barnaamij laguma soo koobi karo tusaale hadda hadalkii liibaan anoo daba kacaya fahamka ay haysteen bulshadu wuxuu ahaa inuu inta gaalkacyo meelaan ahayn wax ku soo barto dib ugu soo laabto waxaa sanadihii u dambeeyey dhumay fikirka noocaas ah oo ah inta uu maqan yahaybaaba fursaddii waxaa ka faa'iidaysanaya mid gudaha jooga waa xog badan baad u ogtahay magaalada dhallinyarada ugu badan oo baagamuudada ah waa kuwii aan deegaanka wax ku baran kuwii deegaanka wax ku bartay oo jaamacadda ka baxay iyo xataa kuwa dhigtana inta ugu badan way shaqeeyaan marka fahamkii hore oo la haystay waa kan keenay inay haajiraan ee uu tago xamar ama hargeysa ama boorama ama dibadda uu aado dib uu u soo laabto iyadoo shaqadii uu helay arday jaamacadda wada oo ama yeertuu ama yeertirii ah isagii uu baagamuuddo noqdo kadibna ay dhacdo inuu deegaanka iskaga tago weliba wax intaa sii dheeri ah kan jaamacadda dhiganayay laga yaaba isagoo jaamacaddiisa dhiganaya inuu reer samaystay oo weli caruur asagoo leh shaqo haysta kiiyo baagamuuddo ah waxna baranaya kiiyo baagamuuddo ah uu magaaladii ugu yimaado asagii uu shaxaado
aadaa maadsantaha gabagabadii barnaamijka madasha dhalinyaradan soo gaarnay hibo marka la isbarbardhigo gabdhaha iyo wiilasha fursadaha waxbarashada aadka uga faa'iidaysta waxaa ku badan wiilasha haddaa fiirisid marka jaamacaddan gaalkacyayuna fiirsatay gabdhaha iyo wiilasha isbarbardhig markaad ku samaysad yaa ku faa'iido badan fursadaha waxbarashada haddii aan u gogolo su-aasha ay weydiisay markii loo fiirsho gabdhaha iyo wiilasha horta saa ognahay cilmiga wuxuu leeyahay arts iyo caafimaad caafimaadka markii jaamacadda kuliyadaas way wada bixisaa si guud markii la yidhaahdo maadooyinkan dhankaas manajmentiga iyo maamulka sidii ilaahay oolba ragga ugu doortay bay haddana ragga ugu badan yihiin oo wiilasha boqolkiiba siddeetan ku badan halka dhankaas caafimaadka dumarka ay ku badan yihiin amaba gabdhaha sababtay ugu badan yihiin wax kale maahan ilaahay baa annaga oolba naxariis iyo noo abuuray beerlaxawsi caafimaadkiina waxaa moodaa in dhakhtarkii marka lagaa rabaa aad cuntada u caataa qofkaa marka adiga caawinaysa bukaankaa adigaa lagaa rabaa sida ugu macquulsan inaa ugu gargaarto marka maadaama aan raggii oo naxariis badannahay baa ilaahayba hibadeenna wuxuu ka dhigay in annagii caafimaad aan wada jeclaysano waana mid ka mid a sababahan aan ku dartay kuliyaddan caafimaadka haddii aanka jaamacad ahaan jaamacadda marka la yihahdo xuquuq waxbarasho wiilal iyo gabdho waa loo sameeya deegaanka inkastoo hadda sii cirib tirmayso xilli waxaa soo marna la aaminsanaa gabar inaysa waxbaran karin laakiin alxamdulilah maanta heer waxaan joognaa nambariska goobaha waxbarashada wiilasha iyo gabdhuhuba inay gabdhuhu ku badan yihiin si kale jaamacadda gaalka ay ahaan nagoo wax fursad noo siisay intii gabar ay safri lahayd magaalo tu magaalo ama wadan tu wadan u haajiri lahayn annagoo hooyooyin ah reereena dhaqanayna xaafadeena joognaa qaarkeen dhallinyaro ah hooyooyinkood weli la joogo ciddii caawinaya dhan shaqo iyo dhan kaleba ka caawinaya inaa aan gaalkacay wax ku barno bay fursad noo siisay jaamacaddeena gaalkacay university liibaan iyo xasan gobolka ma u baahan yahay in jaamacad kale laga hirgeliyo si dhallinyarada iyo ardada kale ee waxbaratay ee dugsiyada sare dhamaysa ay uga faa'iidaystaan maxay tahay fursadaha dhallinyarada gobolka u bannaan oo aad isleedihiin fariin ahaan haddaad ugu dirtaan way anfici lahayd si ay uga faa'iidaystaan aan ku horumar liibaan
aad waxaad maadsan tahay fursadaha ardada u bannaan oo ah in deegaankooda wax ay ku bartaan qof kasta waxaa habboon in meeshii uu ku aqlaystay uu wax uu ku bartay haddana inuu jaamacadu ka dhigto intuu u hayaami lahaa deegaan kale horena saankuugu sheegay welwel iyo dhibaato familkiisa uula soo darsi lahaa waayo qofka hooyada ama aabbaha waad garan kartaa haddii hadda muqdisho ardayga u baxo hadduu dhibaato ay ka dhacdo waxa ugu horeysa ay ka welwalayso waa gabadha ama wiilka xamar ka jira muqdishona xaaladda waa la socotaa ardada soomaaliyeed gaar ahaan kuwooda gaalkacyo gaar ahaan kuwa sanadkan jaamacadaha galaya waxaan ku boorin lahaa in deegaankooda ay joogaan oo ay wax ay ka bartaan si ay u noqdaan arday ka fursado badan ardada kale ee deegaanada kale wax ku soo bartay ama dibadda marka loo fiiriyo baahida hadda taagan iyo jaamacad ahaan waxaan filayaa in xilligan jaamacad kale ee gobolka aysan xamili karin sababta aan kuu raaciyo gaalkacyo university oo ah jaamacad jaamacaddii ugu horreysay laga hirgeliyay magaalada gaalkacyo iyada ayaa baahi ahaan dhammaystiri karta baahidan waxay imaataa markii jaamacaddu ay dhammaystiri weyso baahida taagan laakiin haddii jaamacaddii baahida ay kuu dhammaystirayso kuliyadihii qofkuu rabayna uu ka heliyo ma garan karayo baahi kale meesha in jaamacad kale laga hirgelin karo liibaan sina waa uga bedelanahay sina waa ku raacsanahay markaan ka hadlayno waxa uu ku fiican yahay business waa tartan sidaa daraaddeed mar waxaan leeyahay haa laakiin ayada nafteeda waxay leedahay shuruud waxaa ka jira magaalooyinka qaar waddanka ka mid ah waxyaaba aan la dhihi karin jaamacad oo ah in nin walba uu magac meel boor kula dhegsado oo la waayo xataa magacii loo bixi lahay markii dambe jaamacadaha la waayo wax tayale ah in lagu tartamo deegaanku waa u baahan yahay maxaa yeelay bulshada waxaa sii kordhaya wacyigooda waxaa sii kordhaya inta wax baranaysa sanadba sanad ka dambaysa waxaa soo baxda yacni nambar badan haddii marka uu yahay qofka furaya jaamacadda qof macaash doon ah waxaan bulshada wax anfaca inuu keeno aad bay u adagtay laakiin sida aan ku naqaano tukaanlaska noqonaya laakiin sida aan ku naqaano boodhka jaamacadda gaalkacyo university oo ah dad ka badan konton qof oo ka ugu yaray uu konton sano jiro oo carruurtiina aanay joogin gaalkacyo ama mudug xataa soomaaliya yar tahay inta ay ka joogaan laakiin ujeedkooda uu yahay inay bulshadan wax ka bedelaan qof hadafkaasoo kala leh inay soo kordhiyaan institution waxbarasho waxaan leeyahay ha way ku habboonta dhallinyarada waxaan leeyahay fariin waxaa idinku filan sannadihii lasoo dhaafay isbarbardhigga ka jira gaalkacyo oo ah in kii deegaanka wax ku bartay adigii meel kale u haajiray uu fursadihii kii joogay inta badan buuxiyey aada mahadsantihiin dhammaan kuwaas waxay kala ahaayeen liibaan cajiib xaaji xasan cali xasan iyo hiba axmed cabdi dhammaan waxa ay ka mid yihiin ardada wax ka dhigata jaamacadda gaalkacyo waxa ay marti iigu ahaayeen barnaamijka madasha dhallinyarada idaacadda v o e-da toddobaadkan barnaamijka waxa uu idinkaga imaanaya magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug anigoo cabdiwaaxid macalin saaq ayaana idinla socodsiinayay ismaqal dambe intaynu barnaamij midkaa la mida mar kale ku kulmi doonno
aad ayuu u mahadsan yahay cabdiwaaxid macalin isaaq iyo barnaamijkeennii madasha dhallinyarada oo intaas inoogu eg markan waxaannu idinkaga tegaynaa codka baxsan ee fanaanka xasan aadan samatar iyo heestii qarad idaacaddeenii soo bilaabatayna oo ay idinla socodsiinayeen aniga iyo nuur iyo bashiir abikar oo soo bilaabatay lixda iyo haniraahdee kowda iyo barka duhurnimo intaas ayay inooga eg tahay
qaybisay falcara ama qaansaruubaad daruur midaa ku qarisay qaymaheedile qof mida lama amaano qalad looma hinti qurashtii haweenka naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte naftaad qancusayba ku qusuucdayo wanaa ku qirayte